أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal saaka ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee waqooyi bari dalka soomaaliya ciidamada xabashida itoobiya ayaa dad shacaba ku xasuuqay gobolka xamaarada dowladda ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ku qaaday gobol dhaca bariga waddanka yukrain kanaalka wararka ee katayb ayaa baahiyey muuqaal soo bandhigaya firxadka maleeshiyaadka ridada kadib howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qaybo ka mid ah magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka ashaadala dirarka puntland munaasabad ay guddoomiye ku dooranayeen guddiga ganacsatada degmada tieglow islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga bakool ayaa ka dhacday degmadaasi kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday degmada labaatan jirow
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal saaka ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee waqooyi bari dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa in saaka uu ka dhacay miyiga deegaanka kalabeer oo ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee dalka soomaaliya sida ay xogtu tilmaamayso dagaalkan oo dhex maray laba maleeshiyo beeleed ayaa sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca saddex kale sida ay goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta maxalliga ah isku dhaca labadan beelood ee walaalaha ah ayay wararku tibaaxayaan inuu salka ku hayo ceelbiyood cusub oo la rabay in halkaas laga hirgeliyo kaas oo laysku afgaran waayey goobtii loo asteeyey in laga qodo jidadka halbowlaha ah ee soo gala magaalada boosaaso ayaa saacado badan xanibnaa iyadoo maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay puntland ee gacanta ku haya deegaanadaas aanu wax gurmada u fidin dadka walaalaha ah ee dhiig baxaya gacmo gaalo ayaa inta badan ku lug leh dagaalada ka dhex qarxa beelaha walaalaha ah iyadoo la og yahay in hurinta dagaaladaas ee qayb libax leh ka qaataan maamulada ridada ah oo u taagan fulinta danaha gaalada mahadsanid abuu ayman ciidanka xabashida itoobiya ayaa dad shacaba ku xasuuqay gobolka xamaarada sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan maxamed qolqolatooyinka ka socda gudaha itoobiya ayaa xargaha goostay waxayna wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in sideed qof oo rayid ah ay ciidanka xabashida itoobiya ku dileen gobolka maxaarada gaar ahaan degmada ensuukiya gemse ee waqooyiga shoowa jibhadda faana ee u dhaqdhaqaaqda maxaarada ayaa dilkan cambaaraysay waxaana sheegtay in dadkaasi rayidka ah lagala baxay guryahooda kadibna la laayay kooxda faano waxay ku eedeysay ciidanka dowladda inay si bareer ah u gumaadayaan dadka rayidka ah iyadoo kaga adgoonsanaya guuldarrooyinkii ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi sida ku cad bayaanka faano ciidamada dowladdu waxay guriguri u galeen iyagoo si xoog ah u garaacaya albaabada xoog baana ay ku soo saareen dadkii deganaa kadibna waa ay laayeen dhowr qof oo waayeel ah aabba iyo wiilkiis iyo sidoo kale laba ruux oo walaalo ah ayaa ka mid ahaa dadkii ay xasuuqeen ciidanka xabashida itoobiya gumaadkan cusub ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan hay-adaha sheegtay inay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha ay soo tabiyeen dilo soo noqnoqday iyo weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo labadii sano ee lasoo dhaafay si joogto ah loogu beegsanayay dadka rayidka ah ee ku nool deegaanka maxaarada mahadsanid marwan dowladda ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ku qaaday gobol dhacaa bariga waddanka yukrain sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen khaalid xasan ciidamada ruushka ayaa saaka aroortii hore qaaday weerar culus oo dhulka iyo cirka isugu jira kaasoo lagu bartilmaameedsaday safafka hore ee difaacyada ciidamada ukrein ee ku sugan gobolka dooniski ee bariga dalka ukrein saraakiil ayaana weerarkan ku tilmaamay midkii ugu weynaa tan iyo sanadkii laba kun labaatan iyo labo markaasuu dagaalka ruushka ukrein uu bilowday tallaabadan ayaana loo arkaa iskuday uu kari maliinku ku doonayo inuu ku jebiyo difaacada ukrein ka hor kulanka jimcaha ee lagu wado in madaxweynaha ruushka faladimir putin iyo madaxweynaha maraykanka ay yeelanayaan wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in ciidamada ruushka ay durbo gacanta ku hayaan guud ahaan gobolka dooniski iyadoona weerarkan cusub uu sii adkeynayo cadaadiska lagu hayo ciidamada ukrein ee ku harsan aaggaas mahadsanid khaalid wiil dhallinyaro ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qeybo ka mid ah magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka ashaadala dirirka puntland sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay fal dil ah oo loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah wadayaasha mootooyinka ka howlgala magaaladaasi dilkan ayaa lasoo wariyey inuu si gaar ah uga dhacay xaafadda naase hablood ee magaalada garowe wiilka la dilay ayaana magaciisa lagu sheegay khadar cabdi yuusuf nuur oo wada ka ahaa mootobajaaj si rasmi ah looma ogaa cidda dishay wiilkan dhallinyarada ah ee ka mid ahaa wadayaasha mootobajaajta walow wararka qaar ay sheegayaan in kooxo burcaddaha ay ka dambeeyeen dilka waxaana dhacdadan ay hadalheen weyn ka dhalisay magaalada garowe wararka ayaana intaasi ku daraya in dilka loo adeegsaday tooreey ehelada wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxay si caro leh uga hadleen dhacdadan waxayna sheegeen in kiisaska cayankan ah ay muddooyinkii dambe kusoo badanayeen magaalada laguna beegsanayo dadka rayidka ah waxa weeye annaga timir xabaaltaal baa noqonnay maalin walba wiil baana laga dilaa marka annaga waxaan rabnaa inaan hello cadaalad baan rabnaa inaan hello haddii kale meydkayaga waa qaadanaynaa jigjigoy meydkaaga wadaan ka dhigaynaa waxay galaysaa dawaanka wiilashayada maalin walba la laynayo maalin walba wiil cabdaalkaana laga dilaa laba cali isweydiin labaatan jira buu ahaa aniga walaalkay buu ahaa adeerkay baa dhalay marka annaga cadaalad baan rabnaa maanta talaagadiina maxay ahayde waa naloo diiday maamulka ashaadla dirirkaha ee puntland oo dareemay culayska dadka sida weyn ugu warceliyey falkan ayaa soo saaray qoraal kooban kaasi oo uu ku sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan kiiska sidoo kalena gacanta kusoo dhigeen xubno ay sheegeen inay ku tuhunsan yihiin in dhacdadaasi ay ka dambeeyeen dhacdadan lagu dilay wiilkan dhallinyarada ah ayaa ah mid uu mugdi badan ku jiro horey sidan oo kale dilal ka dhacay magaalada garowe ayaa waxaa ku lug yeeshay maleeshiyaadka maamulka ridada puntland dhanka kale waxay dhacdadan kusoo beegmaysaa xilli muddooyinkii u dambeeyey magaaladaasi ay ku soo badanayeen falalka kufsiga ah ee loo geysanayo ragga iyo dumarka mahadsanid cabdulqani kanaalka wararka ee kataayib ayaa baahiyey muuqaal soo bandhigaya firxadka maleeshiyaadka riddada kadib howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho mar kale waa kan walaalkeen khaalid xasan
فلا يبالي أنال القتل أن حاز انتصارا فطوبى ثم طوبى ثم طوبى kataayib al ikhbaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay baahisay muuqaalkan oo soo bandhigayo jabka gaaray maleeshiyaad murtadiin ah oo duulaan kusoo qaaday qaybo ka mid ah dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka degmada dayniil ee magaalada muqdisho muuqaalkan uu baahiyey kanaalka alkataayib ayaa la daawan karaa qadar laba daqiiqo ah inta uu socday muuqaalkan ayaa waxaa la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo goobta dagaalka si koox kooxa uga firxanayo iyaga iyo gaadiidkoodaba
أجابوا داعي المولى فهبوا إخافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحب في الهيجا فرارا فمن رام الجنان فلا يبالي أنال القتل أن حاز انتصارا فطوبى لمن صارت له الجنات دار
سألنا السرارى كذاك الواكب الأبطال تترى يبقى ذكرها لمن استنارى وظن الناس أن القتل عار وإن العار أن نحيا الصغارى كواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارى
munaasabadda ay guddoomiye ku dooranayeen guddiga ganacsatada degmada tieglow islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga bakool ayaa ka dhacday degmadaasi sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow culummo nabaddoonno waxgarad iyo marti kale waxaa xafladan qabanqaabadeeda iska lahaa maamulka islaamiga ee degmada tieglow balse martiqaadka iyo gogasha waxaa iska lahaa ganacsatada degmada tieglow waxaana ganacsatada ay sameeyeen martiqaad heer sare ah waxaa la yidhaahdaa waxa ugu wanaagsan ee laisku martiqaado waa cad iyo caano goobta ayaana la keenay labadaba waxaana sii dheeraa alaabo alaabo kale martiqaad iyo qadeen kadib waxaa la guda galay ujeedka la isugu yimid oo ahaa magacaabista guddoomiyaha guddiga ganacsatada degmada tieglow kaasoo loo magacaabay madjanaay cabdi haajir kadib markii guddi loo xil saaray soo xulashada qofka loo magacaabaya xilkaasi ay isku soo wada raaceen in la doorto madjanaay loona doorto xilkaasi taasoo ugu dambeyntii uu ku raacay maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyo si guud wilaayada islaamiga ee bakool munaasabadii magacaabista guddoomiyaha cusub ee ganacsatada degmada tieglow waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan balse ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool
rasuulka sal alih wasalam ma eray laa xasada ilaa fitnatayn walamaa jarsadawmala ilaa lama qof mahane rajulun aataahu llaahu maalan fasallatahu calaa halakatihi filxaq rajul oo ilaahay hoole siiyey barwaago ilaahay siiyey ilaahay nicmeeyey haddana ilaahay ka daray hoolaha ini ka biyo xaga ka biyo ini xoola xaga ka biyo ilaahay ka daray wajuuhada lanka taragalay maalkaas biyo inta ku biyo inta ku biyo inta ku biyo yacni wajuuh kastoo ilaahay raali ka inka bakhiilaan aan hormarsadow ilaahay subxaana wa tacaala aakhara ini kumooda fadahayo ilaahay in hormarsadahayo ni oo saxiix ah ka dhiibadaayo yaa la baahan yowa rajul lanka kalena maha rajulun aataahu llaahu alxikma rajul ilaahay siiyey xikmo ilaahay siiyey dadka baraayo dadka ka xukumow guddoomiyaha cusub ee ganacsatada ay doorteen oo munaasabada ka hadlay dhankiisa ayaa ganacsatada ka codsaday inay la shaqeeyaan weliba si diiran lankii haddoorateen aan ahaa kallay isiin weelisinkufaday wada shaqeen waan anin halkii anilay dhiibi kulley ilaahay in fudusaay dadkii ganacsatada haaye xafladan geedka inta ku dhiidi oo antan qarasha ka bahi hadee kolley lankii ha ka bahi madjinaaya nagdi ilaahay helshay helkii usagaadi alla anfudasaay qaar ka mida guddigii ganacsatada ahaa ee loo xil saaray magacaabista guddoomiyaha oo munaasabada ka hadlay ayaa dhankooda sharaxaad ka bixiyey qaabka doorashada ay u dhacday iyo cidda ugu dambeyn ay magacaabeen geedka xaflad aad an qurux badan qabsanay xafladaas oo maybu ahaa una maybwaa dadka badanaa una intiniga daydan maybwaa dhii korta xalfadaasoo eed lahan agaasimi eedna maybwaa naska waafaqi lan una maybwaa noomad ahoo oo ganacsigana walwiinku gordaayo unuuna maybwaa walbadan manin taradoona leena una dooranaya aaminsana marka mayba lahaa mas-uul haka dhowaaw ganacsigii oo maybwaa geeka tiyaglow oo adalkii wareegihii oo ma aragne mas-uuliyaddaasna mas-uuliyad eedan weyn ata say ganacsiga aan hormarii fadi oo mayb waa dadka walaalnyogaana mayb waa garabnkanada fadi ilaahay kiila kaala lenaan xafladdii iyo doorashadii guddoomiyihii degmada tiyeeglow gaar ahaan waleeyada arday boqol iyo arday kudhiidi doorasho arday ganacsiga wal shuuray shuuradii aaminallaahi arday ilaahay arday itixaankii koleyba aan ka laaraaw madjanaay ibdow haajir iyo arday ilaahay arday haka saare ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray goobjoogna ahaa waa liga wilaayada islaamiga ee bakool allaha xifdiyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna waaliga kelimad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabadda isagoona dardaaran dhexalgalla u jeediyey ganacsatada
walaalayaal marka maylanaa ganacsatada mae keliya dukaankun adkiinfuruny iyo yaalkaadan xamaaladahayd keliya mae waajib diineeda sinsaaran ganacsatada muslimiinta kaalintii may haada jartii oo hore oo saxaabadii le taabiciintii atbaacu taabiciintii muslimiintii dhammaan ganacsatada may yogo ganacsadaayaan adduunya lay raadiyayana maya dacwadii faafiyaayan ummata khayrkan ka weeraayeen ganacsatada may ahaan dacway humbaari jiraan ganacsatada muslimiinta langa may lafaday lan daaciya nagad lang macasi kusugun ama munkar kusugun amba dharshay maana ka dareeraw oo dhulka jiidaw amba foodan jaran wal mukhaalafo sharciya lanka dhihi oo kumuuqut yirshay kumuuqut hoobkiinkooy amba garki hiiraw may lafaday inaad dacwad kugudad daaciyata dacwad inaad kugudad ina ilaahay haang mogol lang muslung awata walaalo haang marka mana ilay ganacsatada dadka baadiyada iyo muslimiinta dhan inta ka hirin mana dukaamada ku hayaan hoob dadkan dhan ducaad nagadaan sida saxaabada haada jaraan dacwad walbadan isku bedelay khayr badan mana hadalkan ilaahay qabuula dadka siya mana ma wali lanka hoob walba haysado ganacsi biliyo dhaqaale bilay hoogano ma dadka iska jeelin mana wal jeelin tasma dadka maxabin hayaan mana lanka ganacsiga maalgabeenka ma ma waa warshay sibaan dareere mana marka may waa inaad khayrkan ku faa'iidaysato si kastaba ha ahaatee guddoomiyaha loo doortay guddiga ganacsatada degmada tieglow ayaa looga fadhiyaa isbeddel dhanka ganacsiga ah iyo sare u qaadidda kaalinkooda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika oo ganacsatada ay door muhiima ku leeyihiin mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa kusoo idlaaday degmada labaatan jirow walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inuu diyaariyey wuxuu ahaa kulan muhiimaha oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha hariin oo ka mid ah beelaha dega wilaayada xafladdii gebagabada kulankan oo lagu qabtay degmada labaatan jirow waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin i marti sharaf kala duwan kulankan waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo wilaayada islaamigaha ee baay ay u qabatay malaaqyada iyo waxgaradka beesha hariin taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muddo sagaal maalin oo uu socday kulanka ayaa la isdhaafsaday qodobo muhiim ah iyo in beesha hariin ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika gebagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa in beesha hariin ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay horey ugala ballantay allah beesha hariin diyaar ma u nahay in diinta islaamka aan ku difaacno maalkeenna nafteenna iyo xooggeenna diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay qodobka labaad waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka shahaadala diriirnimo iyo ficilada gaalnimada ah ee uu wado maamulka riddada koonfur galbeed si gaar ah hogaamiyaheeda murtad cabdilcasiis maxamed lafti gareen waxayna beeshu ugu baaqaysaa inuu allaah u towbad keeno xubno kala duwan ayaa ka hadlay munaasabadda ka dhacday degmada labaatan jirow waxaana ka mid ah suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hariin unuun haddii oo ena hogaankii beele runtii aragahayna gaalada dhibaatada onayta marka dadka muslimiinta ee meel kasta yuruwan iyo kahayta aragahayn biidnillaahi tacaalaa ballan oo eeha fisqigiin fasaadiin baadilkiin barbagaankiin kufrigiin insha allahu tacaala ummata muslimiinta intiisan kafidii doon haddii ana hogaanka beela reer hariin allahu akbar insha allah ini jihaadkan naf imalkibina diyaarangana ini gaaladan marka bergan diyaarangana ini gebran ini gurin diyaarangana ini meel alle meeliyo haga galaaya mujaahidiinta hal hariirino anshaagna diyaarangana
sheekh fu-aad maxamed kalaf oo kelimad muhiima ka jeediyay xafladda gebagabada kulankaas ayaa waxa uu beesha hariin uu kula ballamay inay garab istaagaan jihaadka ka socda bariga afrika maanta hariin baan la joognaa beeshaan walaalahaya annagoo wada soconno ayaan tawxiidka raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah adduunyadoo dhan baan ka taagi doonnaa biidni illaahi tacaala biidni illaahi tacaalaa gaala mana hor joogsan karto allaah baa nala jira gaala nama hor istaagi karto beesha hariin waa haliyeeye wey abnaa'u shuha wey shuhado badan baa ka soo baxday maantana beecadii waxay ku dhacday in gaala lala dagaalamo tawxiidka gargaaro beesha hariin iyo mujaahidiinta wada socdana allah baa noo hiilinayo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alciza ugu dambeynna sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo soo xiray kulanka beesha harin iyo wilaayada ayaa ugu baaqay in beeshu ay ka soo baxaan waxyaabihii lagula ballamay ayna adkeeyaan qodobada bayaanka may eed iyo eedgeedkan ka faraxsanaa runtii boqol iyo dhowr gof oo hoongii waraasale ah beelo reer hari oo acyaantii iyo walgarodkii reerka ah degmada labaatan jarow degmada baydhabo eeriyadan dadka inkama muuqday oo mayla arhaay use hoggaan diineedhaay hoggaan dhaqanhaay hoggaan teelahaay hoggaan ra'yi iyo walgarod iyo ahlulxalli walcagdega la arra kore ah ani meelan wada fadhiyaano go'aankan khasaaran ani ballanqaadan intaasay dhagna markhaataniin kunagadan ana farxad gaara waa ingata marlamaadi marsadahad ma igmahadnagay akhyaartii maybu ah kulankana ha ajiibti go'aankii qaraarkana deerti talaadii wanaagsanayti iyo duruusi wanaagsanayti inta ka qaadati kadibna go'aankii qaraar deerti kadibna mayla arraay diyaar agnagati ini fulido tafiidido ana ka dhagaajida hogaanshii dhaqanka anka horreeyan ee culimmadii akhaartiya dhammaantiyoba maysan lana jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala shayaaiin iyo walkasta xun ilaahaysan ku ilaaliyo khayr iyo wanaag dhammaantiisna ilaahaysan waafaji tabaaraka wa tacaala anti luunsanoo reerka kumadaana ilaahay hidaaye iyo hanuun khayr qaba hesiyo anta mayla raayus ilaahay hanuun la doognana si degdega ilaahay ninku qabada subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayran kulankan ayaa daba socda kulamo toddobaadyadii u dambeeyey dhex marayey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayada kaasoo inta badan diiradda lagu saarayey garab istaaga jihaadka iyo sidii beelaha dega baay eena fiimaal ugu bixin lahaayeen jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abwayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu